electrónica.
raxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhegaystayaasha inagala socda radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo ah barnaamij toddobaadkiiba hal mar xiliyadan oo kale aanu idiin soo baahino barnaamijka oo daawadayaal iyo dhegaystayaal aanu kusoo qaadano mid kamid a sheekooyinka xiisaha leh ee taagan toddobaadkaas ama qodob kale oo mudanin loo faahfaahiyo bulshada soomaaliyeed haddii loo qadaro toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa waddanka waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa la xidhiira diyaargarowga doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan waddanka kuwaasoo lagu soo dooran doono madaxweyne iyo baarlamaan ka kooban laba aqal dhinacyo kala duwan ayaa ku lug leh baarlamaanka ayaa ku lug leh howlahaas doorashooyinka waxaana ka mid ah bahda saxaafadda soomaaliyeed oo si weyn ay dadweynuhu ugala socdaan sida ay u socdaan dhaqdhaqyada doorashooyinka iyo sida looga qayb qaadanayo iyo sidoo kaleeto falanqaynta arrimahaas iyagoo sidoo kaleeto door weyn ku leh wacyigelinta iyo wargelinta bulshada iyo sidoo kaleeto ka akhbaar bixinta meesha ay marayaan howlaha doorashooyinka ee hadba waxa ay iska bedelayaan haddaba barnaamijka haddii allow qadaro muddada saacadda ah ee soo socota daawadayaal iyo dhegaystayaal waxaanu kusoo qaadan doonaa qaabkay u tabaysaa saxaafaddu guud ahaan marka ay timaado caalamka doorashooyinka marka lagu eego xaaladda soomaaliyeedse sidee ugu habboon oo saxaafadda soomaaliyeed ay uga qayb qaadan kartaa tebinta doorashooyinka maxaa looga baahan yahay saxaafadda maxaase looga baahan yahay dhinacyada ay u baahan tahay in ay ka soo waranto waxaa barnaamijka igala qaybgelaya saxafiyiin kala duwan oo meelo kala duwan kasoo shaqeeya islamarkaana howlahaas aada ugu lug leh waxaa ka mid ah ustaad yuusuf xasan oo ah saxafi rugcada ah oo muddo dheer kasoo shaqeeya idaacadda b b c da islamarkaana caalamka meelo kala duwan kasoo qayb galay howlo doorashooyin haddana waxa uu yuusuf xasan madaxka madax ka yahay naadiga saxaafadda soomaaliyeed oo howlaha doorashooyinka haddaba ka caawiya saxafiyiinta soomaaliyeed waxaa kaloo inala jooga maxamed ibraahim macalimo oo ah xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj oo isaguna sidoo kaleeto ah saxufi muddo badan kusoo jiray saxaafadda cabdimaalik coldoon waa saxafi isaguna waxa uu si gaar ah uga soo shaqeeyay doorashooyinkii ka dhacay deegaanada somalilan oo marar badan uu soo tabiyey waxaana hadda uu guddoomiye ka yahay mashruuc saxaafadeed oo lagu taageero dadka liita oo lagu magacaabo kaalme kuwan waxaa kaloo inala jooga isagana abwaan cismaan cabdullaahi guure oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye islamarkaana abwaan guure waxa uu ka mid yahay maamulada iyo bahda saxaafadda ee hadda gacmaha kula jira howlaha doorashooyinka ee socda dadweynaha haddii allow qadaro waxaan isku dayi doonaa in qaybaha dambe ee barnaamijka bana aynu siino fursado ay su-aalo iyo ra'yo kusoo dhiibtaan dhammaantiin kusoo dhawaada stuudiyaha raadiyaha telefishinka qaranka aad baan idinkaga mahad celinaya waktigiina qaaliga ah ee aad halkaan inoogu timaadeen oo noo ogolaatay in barnaamijkaad nagala qayb gashaan aan ku bilaabo ustaad yuusuf xasan ustaadii marka ay timaado saxaafadda iyo doorashooyinka maxaa looga baahan yahay saxafiga marka ay doorasho dhacays ay ka dhacayso wadda bismi illahi raxmaan raxiim mahadsanid cadaale bahda kalena waa ay mahadsan yihiin saaxiibada nagala qayb galay waxaa looga baahan yahay saxufiga in uu u diyaar garoobo doorashadana inuu fahamsan yahay qaabkay u dhacayso diiwaangelinta doorashada ka hor maxaa dhacaya waa diyaar garowga goobaha codadku lagu bixinayo dadku dadka la dooranayo noocay yihiin ammaanka goobahaas diiwaangelintii sidii la rabay ma u dhacday khilaafaadkii iyo waxyaabihii la xiriiray si siman ma looga warramay waxyaabahaasay u baahan yihin inay ogaadaan saxufiyiintu marka hore oo dadka iyo dalka ay doorashada ka tabinayaanna ay yaqaanaan siyaasadiisana la socdaan kadibna markii la gaaro maalinta doorashada waxaa looga baahan yahay in ay doorashadii waktigeedii yimaadaan safafkiiyaa dadkii ku jiraan dhowr meelood ayay ka dhacaysaa matalan gobollada hadda doorashadan loo qoondeeyey magaalo kasta ugu yaraan saddex afar goobood ayaa doorashadu ka dhacaysaa toddobiyo toban cisho ay soconaysaa doorashada baarlamaanka midda aqalka sare waa hal maalin waxyaabahaasoo dhan inay ogaadaan goobjoogayaalka caalamiga ah iyo kuwa oo gudaha iyo saxufiyiinta iyo guddiga doorashada oo heer gobol iyo heer qaran intaba goobta intaas keliyaha ku sugan iyo ciidamada ammaanka iyo dadka safafka ku jira oo codka bixinaya doorashadii waktigeedii ma bilaabatay meeqo saaca la xiraya intaasay u baahan yihiin inay ogaadaan iyo kadib waxa la yidhaahdo doorashada kadib codbixintii waa dhacday markay dhacday natiijadii goormaa lagu dhawaaqayaa natiijada ugu horeyda marka intaas markay ogaadaan ayaa waxay leedahay anshax anshaxeeda waxaa ka mid a doorashada ka hor iyo maalinta doorashada iyo doorashada kadibba inay si hufnaan ah oo siman oo dhexdhexaadnimo ah oo xor ah oo cadaalad ah in ay u tabiyaana laga rabaa inay iska ilaaliyaan dadka oo inta xanaaqa ay dhici karto safka inay ka baxaan oo le waa lagu shubtay waa lagu kala tegey balaayaa ka dhacday ama kuwo laga guulaystay codka oo saxaafadda haddiiba la hadlo oo la ogyahay oo yidhaahda balaaya ka dhacdo waa lagu shubto waa lay dhacay saanay dhacay ama kuwo sheegta guul hore oo ayadiiyan guushii si rasmi cidda ku guulaysatay lagu dhawaaqin ayay inta qaar soo ordaani leeyihin anaa ku guulaystay laakiin tan soomaaliya hadda waaba loo jeedaaba laakiin doorashada caadiga markay dhacayso waxyaabahaas oo dhanaa dhaca ayaa la yidhaha marka saxufiyiinta waxaa laga rabaa inay taxadar badan muujiyaan ee tusaale ahaan doorashada ka hor ololaa jira ololahaas doorashada waxaa laga rabaa saxufiyiinta inay taxadar muujiyaan oo dadka tartamay hadday xisbiye yihiin haddii ayna xisbiye ahayn oo dad madax bannaan yihiin si siman ayaa la rabaa barnaamijyadooda inay idaacadaha iyo telefishinada uga daayaan inaan laga dareemin dhinac keliya inay u xiran tahay looma baahna xataa telefishinka qaranka iyo raadiyaha qaranka iyo kuwa gaarka ah kulli waa saxaafad kulli waa u siman yihiin si siman ayaa murashaxiinta la rabaa in looga waramo waa mahadsantaa ustaad yuusuf waa kuusoo noqon doonaa cabdimalik coldoon adiga hore dhowr mar baad uga soo shaqaysa doorashooyin dabcan somalilan oo gobollada waqooyi ee soomaaliya oo hadda maamul isku maaragta u shaqeeya ah dhowr jeer bay doorashooyin sameeyeen xaggalasaadna ka shaqaynaysa khibraddaada marka ay timaado maxaad ku beerin lahayd sida loo tabiyo doorashooyinka sida loogu diyaargaroobo wariyaashu waxay la kulmi karaan
aada baad umahadsan tahay cabdiraxmaan cadaala iyo gobolada kale ee doodan nagula sugan waanaan u mahad celinaynaa safiga qaranka soomaaliya oo markii ugu horreysay maxaa igu martageliya barnaamijka ugu horreeyay barnaamijka kulanka toddobaadka intaan muxuu ahaye cabdiraxmaan muxuu ahaye bilaabin iyo khibraddii iyo waxyaabahan muxuu ahaye inaan odhan karo waxaan aan fariin u diraya muxuu ahaye ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta muxuu ahaye yani fursad bay haystaan yani doorashadiiba weli aan dhicin yani fursadda ha ka faa'iidaystaan oo ha doortaan kay u arkaan inuu habboon yahay intaanay hadhowta iman badanaba waxaa dhacda yani muxuu ahaye inuu inay inay mar dambe ay dadku qoomameeyaan yidhahdaan waxa weeye murashaxani mu wanaagsanayn laakiin imika ha ku doortaan macaayirtii macaayir ka duwan qiyaasihi qiyaasa ka duwan ay ku dooran jireen taasi waa taas haddii aan usoo noqdo xagga doorashada runtii waxa weeye rajo wanaagsan horta marka hore inay doorasha qabsoonto iyada lafteeda ayaa rajo wanaagsana oo guul ay soomaali ku tallaabsanayso ay tahay aanu ilaahay uga baryayno inay muxuu ahay guulo kalena muxuu ahay ay ay ku gaadhaan guushaas leano xilli waxaa lasoo maray aanay jirin doorasho oo ay ay jirtay arrimo kale ay jireen oo xabaddu shaqaynanaysay laakiin maanta waxa weeye yani waa doorasho waa la kala dooranaya qofkii inay hagi lahaa dadkiina maamuli lahaa taasi waa taas maanta waxa weeye warbaahintay maanta muxuu ahay arrinku hor yaala yani yani murashaxiinta unbaa indhaha lagu hayaa oo dadkii soo sharaxayay iyo dhaqdhaqaaqooda iyo arrimahooda indhaha lagu hayaa laakiin arrinka dhabta ahi wuxuu hor yaalla maanta warbaahinta oo warbaahintaasi sidaa uu sheegay xasan arrimaha uu sheegay haddii waa inay isku hubaysaa oo ay wariyuhu marka ugu horeysa yani muxuu ahaye macluumaad dhammaystiran isagu laftiisa uu hayaa cadaaladna uu ku shaqeeyaa marka arrimo badan baa muxuu ahay warbaahinta hortaagan xaqaa'iq badan baa muxuu ahaye ay dadka u bayaamin karaan waxaa looga baahan yahay warbaahinta maanta arrimaha ugu muhiimsan looga baahan yahay inay sawirka usoo dhaweeyaan muwaadinka caadiga yani waxa weeye intaasoo murashax baa jooga intaasoo dhaqdhaqaaq baa jooga waa doorashadii baarlamaanka waxa weye waa doorashadii madaxweynaha marka muwaadinka caadiga arrimo badan ma fahamsana marka waxaa la doonaya warbaahintu inay maanta ay fahamsiiso dhaqdhaqaaqa socda dadkani waxay kale yihiin dadkan murashaxiinta inay usoo gudbiso cv-ga dhabta ah ee qofkan
oo ay ay tidhaahdo hebel waa sidan iyadoo aan u eegeyn ka inta badan bixinaya iyadoo aan u eegeyn nin jeclaysi iyadoo aan u eegeyn qabiil weliyaha maanta waxa laga rabaa haddii ummadda soomaaliyeed uu cadaalad ugu shaqeeyo oo uu ka baxo inta aan sheegayo waxaa laga yaabaa inuu muwadinka caadiga ahi fahmo ka uu maanta muxuu ahaye dooran lahaa warbaahinta waxa weeye waxaan kala dardaarmi lahaa aan usoo jeedin lahaa oo dhacda badanaaba xilliyada doorashada in la buunbuuniyo cid aan mudnayn in la buunbuuniyo oo oo lagu sheego inuu yahay ka ugu cadcad tusaalaha yani waxaan uga digayaa warbaahinta maanta dadka idinkayda eegayaan haddaad tirahdaan kaasaa ugu cadcad kaasaa qaadanaya yani waxa weye waad dagaysaan shacabkii waad dagaysaan dadkii barlamaankaad khaldaysaan ciddii wax dooran lahayd laftoodii ayaa la khaldaya marka waxa weeye xagga buunbuuninta waa weye waa weye unuga digi lahaa inay buunbuuniyaan murashax oo ay cabdiraxmaanow xaqiiqadiisa ay sheegaan
waad mahadsantaha cabdi mal uu kusoo noqonaya maxamed ibraahim hadda ururkii wariyaashaad madaxa tahay ee saxafiyiinta matalaya ee nusoj duruufaha iyo xirfadda iyo xaaladda ku wajahan wariyaashu sidaas ay tilmaameen yuusuf xasan iyo iyo cabdimaalik ma u shaqeeyaan oo xogtaas ma u hayaan oo awooddaas ma leeyihiin ay dadka shaqadaas ugu qabtaan
aad iyo aad aa umahadsanta cabdiraxmaan cadaala waa idinka mahad celinaya telefishinka qaranka iyo raadiyaha qaranka waan salaamaya dhammaan dadka soomaaliyeed ayna dhegaysanaya amana daawanaya runtii saxafiyiinta soomaaliyeed ama doorashadan hadda aan ka hadlayno waa ka duwan tahay doorashooyinka caadiga ee adduunyada ka dhaca ee hadda yuusuf xasan uu ka hadlayo ama cabdimalik uu goobjooga u ahaa ma aha doorasho qof iyo cod maaragtay fayl loo soo galayo oo la dooranayo laakiin waa doorasho aan naqaano habbay ku imaanayso marka waxaa jira marka laga hadlayo doorasho tilmaamayaal cadcaday maraan oo qofka shuruudaa looga baahan yahay qofka wariyaha anshaxa inuu hogaansamo inuu wakti islamida uu siiyo murashaxiinta haddii ay suuragal tahay in la isku raaco dadka xataa lacagta laga qaaday haddii ay jirto dad iideh loo samaynayo waxaasoo kale laakiin markaad fiiriso dalkeenna xaaladihiisu waa ka duwan yihiin dalalkaas oo kale mararka qaarkood waxaa xadidan inaad ogaato wax rasmiga sababtoo a doorashada hadda maraykanka ka soo socotoo kale waa la ogyahay maalin walba iyo wax dhacaya laakiin teenna mushkiladan haysata waxa waaye isbedelo fara badan ayaa dhacaya iyadoo lagu guda jiro xilligii doorashada marka macluumaadka iyadoo la hayo ayaa haddana isbadbedelaya marka mar walba waxay u baahan tahay inaad la jaan qaado oo aad la socoto oo aad dabagal ku samayso waxaana taa saamixi karaa inuu jiro xiriir weyn oo u dhexeeya dadka doorashada ama guddiga doorashada iyo saxafiyiinta intii kalaan keenana aadaan isugu daynaa inaan maaragtay xiriirkaas aan ogaano waxa socda intii aan ka ogaan karno dhulka aan joogno laakiin markaad fiiriso doorashooyinka laga hadlayo iyo doorashada soomaaliya ee aaday u kala duwan yihiin mararka qaarkoodna wuu xadidan yahay sababtoo macluumaadka dadweynuhu waxay u baahan yihiin warbaahintu waa waa waa kanaalka u dhexeeya dadweynaha soomaaliyeed iyo wax habkan doorashada socoto dadkuna waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan wax dhacaya diyaar garow waa la sameeyaa doorashada ka hor doorashadu markay dhacaysaa laga hadlaa doorashadu markay dhacdo kadib ayaa dabagal lagu sameeyaa wixii habkay wax u dhaceen iyo sidii loo maaray marka markaad fiiriso xaqiiqda markaan ka hadlayno caqabadahaas jiro oo dhan mararka qaarkood waa la odhan karaa sidii loo baahnaa saxaafadda soomaaliyeed uguma diyaar garoobin doorashada in badan oo ka mid a waad mahadsantaa abwaanguura soo dhawow waxaad adigu ka mid tahay ragga hadda hawsha gacanta ku haya raadiyo kulmiya ayaad madax ka tahay sideed u wajahdaan hawlaha doorashooyinkai hadda socda sideed u tegisaan maxaa idinka reeban maxaa idin furan shuruudo iyo waxaad u dejiseen ma jiraan soo dhawow
waa mahadsantaha cadaala adiga iyo khiyaarta kale ee dooda ka qayb gelaysana waa salaamaya horta waxaa jira khibradyaro badan oo haddii alla ku rooyahay bahda saxaafadda doorashada ka haysata waana khibradyaro soomaaliya oo dhan ba haysata maadaama aana soo marin doorashooyin badan iyo haddii alla ku roon yahay dimuqraadiyada ay soomaaliya aysa soo marin oo muddo dheer haddii alla ku roon yahay waxa lagu tartamay iyo waxa lagu kala ordaawa ay ahayd qoraga afkiisa marka khibraddu way iska yartaha marka soomaalida ama saxaafaddu ay doorashada ay ka haysato haddana doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinka adduunyada ka dhaca oo ugu yaraan xataa dadku ay dhagaha ka maqleen waa ka duwan tahay oo waa doorasho ka kooban intii doorashada samay lahayd ma ahana mid shacabku ay cod ka bixinayaan marka khibradda saxaafaddu ay uleedahayna waa sidaas oo waa kooban tahay hase yeeshee waa dadaalnaaho waxaan ku dadaalnaa wax kasta oo xasaasiyad keenaya oo haddii alla kuuron yahay cudada abuuraya ama xinis colaadeed keenay inaan ka hor tagno oo aan haddii alla ku rooyahay dhinacyada tartamaya aan codsiban siino waxaan kaloo ku dadaalnaa haddii alla ku rooyahay wax xasaasiyad keenaya inaan ka hor tagno waxaan ku dadaalnaa xog kasta inaan kala xiriirno cidda ay qusaydo oo aanan haddii alla ku rooyahay u isticmaalin dad aan isleenahay eh, hawshaas amay colaad iyo dhibaato iyo dad badan waxaa jira dana gaara leh oo in wax fashil baan keliya raadinaya marka kuwaasna waan ka hor tagnaa oo ma ogolaano inaan haddii alla ku rooyahay microfonka siino waxaan ku dadaalnaa cid walba waxa quseeya oo ay xil saaran tahay inaan kala xiriirno Eh, culayska noogu badan wuxuu noogu yimaadaa hadda guddiga doorashooyinka dadban oo aada u qabto ayaga iyo saxaafaddii inay kala xiran yihiin waana dadkii hawsha hayay oo la rabay haddii alla ku raahay, had walba meeshay wax marayaan inay saxaafadda la socodsiiyaan si saxaafaddu ay bulshada ula socodsiiyo marka kolleybaba markasta waxaan ku dadaalnaa inaan ka hor tagno wixii dhibaato abuuray waaya eh, intaana kaa gudbina baaguure en, eh, idaacadaha iyo telefishinada waxaa hadda ka socda doodo waxaa kaloo ka socda xayeysiimo loo sameeyay ragga murashaxiinta ah qaarkood Eh, maxaad ku salaysaan arrintaas maxaad ku kala doorataan qofka xayeysiin u sameynaysaan iyo qofka adna u sameynaysa Eh, horta xayeysiinta waxa waaye waa ganacsi taas Eh, waa ka duwan tahay wararka kale iyo barnaamijyada kale ee doorashooyinka aan ka samayno marka koowaad nin kasta oo heshiis la gala idaacadda ee dadka tartamaya nin iyo gabar intaba qow doona ha ahaado Eh, waxaan kula heshiinaa haddii alla kuruwe muddada uu rabo in dacaayad loo sameeyo xayeysiin loo sameeyo Eh, waxaan u daynaa haddana had walba intii heshiiskaas la gasha warbaahinta ki- kiiba hal daqiiqo oo mid walba haddii alla kuu ron yahay dee xayisiin waa taqaanaa oo had walba caanaha ay xayisiinayaan ayaa ugu wanaagsan haddii alla kuu ron yahay kuwa dadku cabirahayeen ama carruurta u fiican marka kiiba hal xayisiin oo hal daqiiqa ayaa loo sameeyaa oo la leeyahay haddii alla kuu ron yahay hebel waa saahilaa hogaanka waaya marka haddii la fiirsho waa run oo dee qof kasta oo soomaaliya waa saahilaa hase yeeshee hebela xun hebelaana fiican ma dhahno
waa mahadsantaha si kooban markaa een, marka ay timaado xayeysiinta marka laga tago ninkaas kharashka la baxa idaacadda ee maaragtay xayeysiinta kula heshiiyey iyo qofka kale aan xayeysiinta kula heshiin markay noqoto eh, isticmaalka idaacadda waktigeeda ma u siman yihiin mise kani muhiimada gaar u leeyahay waa u siman yihiin waxay ku kala duwan yihiin oo keliya xayisiintaas un waa waa ma ahane sida kale wararka iyo barnaamijyada iyo haddii ay hadlaan waa u siman yihiin waa mahadsantaha ustaad yuusuf eh, doodaha hadda ku saabsan markaad dhegaysato magaalada muqdishoad joogtaa macallin baa tahay waad ku dhex jirtaa waxa socda waad aragtaa Eh, laba arrimood baa aada u taagan oo mid ay tahay arrimahaas ku saabsan xayeysiimaha loo sameeyo hadda musharaxiinta ee socda midda kalena ay tahay mararka qaarkood eh, dagaalka ka dhexeeya siyaasiyiinta oo aada isku eedeeya iyo sida loo xakamayn karo laga yaabo inuu eh, qof siyaasi ah oo dhalinaya siyaasi kale uu wax ka sheego kadibna idaacaddii ay sii dayso idaacad waxaas mas-uuliyaed ma ku leedahay mise kuma laha sidoo kale xayeysiinta iyo sida ay u socoto soo dhowow horta mushkiladaa meeshan ka jirta waxaa weeye anshax guud oo lagu heshiiyey saxufiyiinta iyo guddiga doorashada iyo guud ahaanba ayaa meeshay ka maqan waa run in guddiga doorashada anshax iyo wax la sameeyey hadda laakiin xataa wariyaalkii kama warqabaan mar dhow ayaa la rajeynayaa in la isla qaato oo lagu dadaalo laakiin waxay ahayd ololaha doorashada in xeerar iyo shuruuc laga leeyahay oo lagu heshiiyey xataa lama yaqaan waktiga uu bilaabanayo waktiga uu dhammaanayo ololaha adduunyada doorashooyinka dalalka ka dhacaan ololuhu waktiguu leeyahay maalan maalmaha ugu dambeeya lama ogolo wax ololaa ama kambayna in la sameeyo waa mamnuuc ciddii lagu arko tallaabaa guddigu ka qaadayaan doorashada oo anshaxa la xiriirta Eh, hadduu qof isku dayo inuu erayo kambayn camala meesha doorashada oo codbixintu ka dhacaysa uu ka jeediyo eh, ishaa lagu haynaya waana la teginaya inuu fal xun ku dhaqaaqay Een, xayeysiinta waktigay leedaha la bilaabo iyo waktigay dhammaato oo murashaxiinta qaabka ay u xayeysiinayaan iyo lacagaha ay ka qaadayaan waa wax siman waayo oo la ogyahay wadamada sida badan oo wax luuqluuqa ka anaa idiin badina iyo anaa idin yeela iyo saacadaha ii badiya iyo waktiga ii badiya waktiga aniga isiiya iyo badana male inkastoo xisbiyadu siday u kala awood badan yihiin kaambiinkuna u kala awood badan yahay maxaa yeelay lacagaha ugu badan waxay ku baxaan ololaha doorashada marka eh, lacagahana lacaga simana xisbiyada la siiyaa oo aan dawladaha isiiyey iyo maalqabeenaana taageero gooni iyo waxaas ma jirto badana waa wax la og yahay inta soo gashoo dhan xisbiyada laakiin annagana si daro ma lahan marka fawdo badanaa jirta oo xagga idaacadaha iyo qaabkay u tabiyaan fawdaa ka jirta run ahaantii Eh, murashaxiinta fawdaa ka jirta hadda sharci miyaa xilligan aan ku jirno in ololihii doorashada madaxtinimada la tebiyo sharci miya mise sharci maa weli jawaab ma hayno xataa Eh, weli guddigan doorashada ee hadda jira ee fiid iyo siid la yidhaha wax shaqaahay kuleeyihiin doorashada madaxweynaha lama arko haddana dadkii waxay u haystaan in ayay shaqo kuleeyihin doorashada madaxweynaha waxay shaqo ku leeyihiin hubinta doorashada eh, aqalka baarlamaanka iyo doorashadan aqalka sare inay si habsami ah u dhacdo sida loo qoondeeyo laakiin baarlamaanka markii la doorto isagaa la wareegaya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo doorashada madaxweynahaba guddiga baarlamaanka ee doorashada ayaa la wareegaya arrintaas samaynaya marka een, ayadiion weli bilaaban oo araajidii madaxtinimada la qaban ilan guddigaasaa qaban doona ara- codsiyada dadka u tartamaya xataa lama oga dadka hadda tartamaya qaar badan oo kamida in laga reebi doono oo- iyo in laga aqbali doono lama oga inay shuruudihii buuxeen iyo in kale haddana telefishinadii iyo idaacadihii ay ka daldalayaan xayeysiin waa arrin runtii oo u baahan in la isweydiiyo midda kale arrimaha ah saxaafaddu inay sheegto xisbi ummadda xadgudub ay ku tahay shacabka laanna wax xisbi ah oo sharci ah dalkan kama jiro waa nasiib daro marka saxufiyiintu inay ku magacaabaan xisbiyada siyaasadda xisbiyada sana xisbi ma jiro Eh, maahan mucaarid keliya in loo diidaayo Eh, xukuumadda hadda xilka haysta mas-uuliyiinteeda ma sheegi karaan xisbiya dhammaanteed madaxweynaha kasoo bilaab hadaa rabtid oo asxaab iyo inuu xisbi oo ku xiran yahay la ogaa intuuna doorashada imaanay laakiin xisbigaas kuma gelin doorashada oo magac xisbi laguma dooro baarlamaanka iska u doorta sharciga xisbiyada waa la ansixiyey hadda baarlamaanka laakiin doorashadan laguma gelayo so cid kastoo sheegata qalad waa waa warcad weeye waa kuwaan kuusoo noqonaya ista dabcan arrinta xoogeeda macalimu iyo iyo waxaan weydiin doonaa iyo iyo abwaan guure oo hadda suxufiyiintiina uu macalimu madax ka yahay maamuladiina uu maaragtay abwaan guure nala joogo ajmal isla arrintaas ku saabsan sida hadda ay waxu socdaan kulli waad la socotaa baraha bulshada magaalada muqdishona waad waad joogtaa maalmahan Eh, idaacadaha waad dhegaysataa markaad aragtid sida siyaasiyiintu ay idaacadaha ugu loolamayaan oo ay isaga dhaliilayaan wax isaga sheegayaan Eh, qof uu leeyahay qof hebel waxbuu xaday qof hebel sidaan u sameeyey Eh, sida hadda yuusuf uu ka hadlay xayeysiimiha ay socdaan abwaankuna uu sharaxay maxay kuwala egta
والله waxay ku ilaar tahay un sidaa uu sheegay xasan yuusuf xasan yani in aanu ilaa imika aanu jirin yani ma wax anshaxoo diyaara ayaan jirin oo kala reebaya warbaahinta lafteeda iyada kaalinta weyn warbaahinta ka qaadanaysa lana warbaahintana muxuu ahay ay soo tabinaysa markaa xoghayuuna wuxuu sheegay inaanay dee warbaahintu weli aanay boqol kiiba boqol u diyaar ahayn qaabkii ay u- u dabooli lahayd doorashooyinka muxuu ahay soo socda maanta markaa waxay mas-uuliyaddu saaran tahay haddaba waxay saaran tahay muxuu ahay warbaahinta ayay saaran tahay cabdiraxmaanow warbaahintu ama mid gaara ha noqoto ama tii qaranka ha noqoto inay iyadu kala shaandhayso murashaxiintu way hadlayaan haa way waxbay isku tuurtuurayaan haa laakiin tay noo soo gudbinaysaa waa tuma tay noo soo gudbinaysaa waa warbaahintii soma iminka markuu murashaxaa waa waan maqlayay maalmahan iyagoo isku tuurtuuraya kanaa sidan sameeyey kanaa halkan sameeyey kanaa badda iibiyey kanaa badda soo iibsaday yani iyagoo maxaa saas leh oo oo isku dacaayadeynaya mararka qaarkood waxay sheegayaan waxyaaba aan xaqaa'iq ahayn yani maxaa laga rabaa yani warbaahinta iyo waxyaaba xaqaa'iq ahayn xataa inay inaana inaana in macluumaadkaas la mariyo yani runtii warbaahin ahaan kumaanu barano waxa weeye macluumaadka khaldan weriya waxa laga rabaa inaanu u ogolaan ama haddaynu imika halkan fadhino oo aan macluumaad khaldan marinayo halkan hawada yani waxaad igu leedahay waxa weeye xaq waxaad u leedahay inaad iweydiisid oo aad igu celisid arrinkaas saan saan ku caddayn karaa marka waxay noqotay yani qaybtaas celinta yani saad ku caddayn kartaa inaanay jirinba waxa weeye saad ku bixin kartaa iyo meelo qabiilkaaga may noqotay yani waxa weye waxaa la doonayaa inaanu macluumaad kastaba hawada la marin warbaahintii waxay noqotay marka yani waddo halaq bay noqotay marin caadi ay noqotay lasoo istaagayo dhibta jirtaana cabdiraxmaan oo lembik mushkiladda asalkeeda loo noqda maxaa ay u dhacaysaa in in hawada muxuu ahaay saas loo adeegsado hawada barbaarin maxaa saa loo adeegsado horta dhib baa haysata haddaynu hoos u noqdo xogayinu inoola jooga warbaahintii yani mushahar ku filan ma qaata dhibta taagan waa taas waxa weeye wariyihii ama ama meeshu doona ha ushaqeeya mid gaara ama mid dawlada ha ushaqeeya horta wax ku filan oo aan anigu ilaa imika maadaama muddo dheer aan ku dhex jiray warbaahinta welihii wax ku filan ma qaato t v-gii waxa weeye hawa hawadu ku jiraa iminka muxaa t v-yada waxa weeye sanadkii waxaa laga rabaa yani in ka badan soddon kun oo yani keliya waxaa laga rabaa hawada qura markay hotbel iyo iyo tycom ku jiraan yani muxaa in ka badan labaatan kun ayaa laga rabaa oo oo hawada keladeeda يعني انت كلا كشكه شغالي حفيز يدي ارميه تسمية دفاعية مرشح هي بدا وسيدني معلوماتي وحوي وهليا وعايا وحوي وحو دولو كاك شيغي marka mushkiladaas taasoo dembi kuma geli karaan haddaada si kastadan laxag uhaysanin inaad xadgudubto marna kuma fasaxayso soo ma ma fasaxayso marna ma fasaxayso mana banaana yani inaad ku tumatid dad xuquuqdooda inaad ku tumatid runtii waxa weye wax ka baxsanna yani muxuu ahaa diinteeda ka baxsan iyo hogaankeeda Waa duruufaha.
Mid kasta oo ka baxsan. marka duruufaha ayaa sababaya duruufaha sababaya marka waxay u baahan yihiin bal maane Waay.
bal miisaaniyad in bal soo qoro waayo abaan guule maxamed ibraahim baan ayaan ayaan hadda u imaanaya maxamed ibraahim dhaliilahaas ay soo jeediyeen eh, istaadka iyo iyo cabdimaalik ma ku raaxsantay horta inay jiraan Eh, runtii meel eh, wadankaan soo marnay waa wadan eh, saxaafadda keliya maahe qayb walba oo bulshada ka mid ahoo hay-adihii dawliga ahaa ay eh, baabeeno muddo dheer maaragtay Eh, saxaafaddan waxay ka mid tahay waxyaabaha soo noolaanaya Eh, laakiin waxyaabaha aadka muhiimka u ah xiliyadan doorashada waxay tahay in dadku haddii xataa ay samaynayaan dacaayad ay qofku samaynayaan ama xayeysiin inay kala saaraan faalladii qofka faallo laga hadlayo iyo warkii warku had iyo jeer waa inuu noqdaa mid saxan oo eh, dhammaan ay u dhan yihiin cid walba oo murashaxa Eh, xayeysiinta ay samaynayaan waa ficnaan lahayd haddii iyada lafteeda eh, siyaasad cad inta laga samaysto qof kasta wax laga qaadaya xataa maaragtay eh, la isku raaco laakiin mushkiladda jirta Eh, doorashooyinka adduunka ka dhaca hadda somaliland tan eh, doorashooyin ka dhacay saddex xisbiyaa tartamaysa Eh, meeshan shaksiyaadaa socda labaatameeyaa socota soddomeeyaa socota Eh, mataqaanid kan eh, dhabta ay ka tahay eh, kan awooda badan lama yaqaano marka waxaa kuga adkaanaysa huisu yaa kan eh, soo hormaraya maxaa shuruudoo lagu kala saaraya marka duruufahaas maaragtay iyo eh, guddigii doorashada oo habka ay ku kala saarayaan midka saxda iyo midkii aanan kula wadaagin adigu keligaa go-aan ma gaari kartid marka caqabadahaasa waxay haraynayaan oo ayada lafteeda cadaadis ay ku hayaan eh, saxaafaddii Eh, marka w- waa tanaan leeyahay dhibaatooyinkaas way jiraan laakiin mar kasta waxaa habboon in eh, saxaafaddu ay noqoto mid madax bannaan oo warka iyadana loo siiyo meel walba warkaasi uu ka jiro in access loo siiyo ay gaari karaan Eh, cabashada jirtan waxaa dhici karta xilliyada doorashada cabashada soo baxda way ka duwan tahay cabashada kale caadiga ee qofku ku soo cawdo marka xilliga doorashada la gaaro qof kasta oo ku soo cawdo ku yidhahda waxaas maxaa iga yeeli weyda ama waxaasaad iga samaysay waa in guddi ay u samaystaan idaacadaha ama telefishinada oo qofkaas si serious oo qat- oo hoose u baara arrintaas si haddii looga fogaado in eh, sa- cid gaara sabuursi loo sameeyo cid gaara lagu riixo marka eh,
Eh, macalimo marka hadda sida uu ka hadlay ustaad yuusuf oo kaleeto waxaad moodaa waxyaabo weli aan sharci ahaan la go-aamin hadda inay socdaan tusaale ahaan waxaa kamid a xisbiyada siyaasadda waxaa kamid a murashaxiinta laftigooda oo weli laga yaabo in dariiqi lagu cadayn lahaa inay murashaxiin yihiin ayna soo marin waxaana laga yaabaa eh, waxaa kaloo jira tartanka ka dhexeeya siyaasiyiinta kursiga u socda oo mararka qaarkood gaaraya meelo ay ay si sumcad dilaan oo qof uu qofka kaleeto sumcad dilo waxaas waxaa laga yaabaa hadhow in natiijo aan fiicnayn ay ka dhalato saxaafadii kusoo laabato marka idinkana ay aada u rasuuriyaasha tihiin oo ay idin gaarto soo ma ahayn inaad waxaas aragti ka yeelatiin inta aan la gaarin ilaa hadhow waxaa laga yaabaa mas-uuliyaddii inaad wax ka yeelataan idinku soo noqotay Eh, runtii eh, kulamaa socday oo saxaafadda qaarkeed ay lahayd oo laga hadlayay sidii eh, anshax eh, looga samayn lahaa doorashooyinka inkastoo qabyo uu yahay oo si dhammaystiran aan la isugu raacin laakiin waxaa jira tilmaamayaal la isku raacay oo caada qaarkood ay yihiin eh, meel kasta oo doorasho ay ka dhacayso in si siman eh, wixii loo sameeyo laakiin eh, markay istimaado isriixriixa eh, qof kasta horta waxa waaye waa xasaaran mas-uuliyad mas-uuliyaddaas waxay tahay in dadku eh, ay ogaadaan waxa ay eh, ka hadlayaan qofkan eh, murashaxa waxa uu ula jeedo laakiin mushkiladda taagan waxa waye eh, dadka hadda awoodda jooga ama dadkii eh, eh, eh, horay siyaasadda usoo maray meelaha ay ku xoogan yihiin iyo meelaha ay ku daciifka ku yihiin iyo wixii wax badana la jaalan garay kala su-aalo badana loo hayaa laakiin qof keligii socda oo aadan weligaa maqlin oo yidhi doorashaan raba su-aalaha aad u hayso waa iska yaraan karaan marka waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood habkaasi uu culayska ku kala bato taasaana maaragtay meelaha qaarkood dhaliilaha loo jeedinaysa xaafadda noqon karto in la yidhaahdo meel gaara iyo culayska saareen taasaa mararka qaarkood macquul noqonaysa waa maasanta agoogura soo dhow waxaa laga yaabaa een, ragga dee hawsha gacanta ku hayo inta badan dhaliiluhu xaggooda ay ay- ay u socdaan inaad tihiin Een, ma aaminsantaha khaladaadkaas hadda la sheegay oo ay ka mid tahay in eh, xisbiyadii aad iska sheegaysaan iyadooysan eh, shuruuc yani xisbiyo oo yani hadda lagu fadhiyo jirin murashaxiintii aan weli soo marin hanaankii Eh, sidoo kaleeto de dadkii access u haystaan ama awood u haysta nin kasta wuxuu rabo inuu idaacadda ka yidhaahdo wax laga reebayahay aanay jirin
dhaliilahaas haddii alla kuu ron yahay dhaliilo waa kuwo guud oo soomaaliya oo dhan haysta kuwana waa sa- kuwa saxaafadda u gaara marka ma isli anugu saxaafadda ayaa leh dhaliishaas sababtoo ah saxaafaddu waxa ay ku badbaadaa oo ay wax ku ilaalin kartaaba qolo walba wixii ay sheegato inay ugu yeerto wa marka hadda niman badan oo mucaaradu waxay sheegtaan inay xisbiye yihiin Eh, dowladda hadda dalka ka talisaahu waxay sheegtaan inay xisbi ka soo jeedaan Eh, haddana kuma aysan imaanin kuwa hadda xisbiga sheeganaya ee tartamayana kuma imaanaya xisbi oo inaysa xisbi ku imaahay waa ogna laakiin markuu musharaxo uu soo istaagay oo uu yidhaahdo eh, xisbiga hebel annagoo ah waxay laakiin gataa in xisbigaas sooma dhihi kartaan sooma dhihi kartaan xisbigaas een, ma jiro weli sharciga xisaabta lama qaadan haddaa la ansixiyey laguma dooranayo wax ha waa dhihi karnaa oo dee weriyaha la hadlayaa markaa su-aasha waa uu weydii karaa waana uu ka hadli karaa Eh, waana la sheegi karaa inaan hadda xisbi wax lagu dooranayn laakiin haddana magacii xisbigay la taagan yihiin lamana mamnuucin oo sharci soo baxay oo dhahaya haddii alla kuurunya qola xisbi sheega kartaa oo ma jirto cid dhahaysaa oo ma jirin shuruucdana annagu ma dejino saxaafaddu ma dejido Eh, saxaafadda waa in sharci loo dejiyaa oo la yidhaahdo qaacidadan waa in la maraa wax ka baxsana lama keeni karo kaba socod guddiga doorashooyinka dadbanunama aysan dhihin musharax xisbi lagu sheegi karaa ma jiro haddii alla kuu roon yahay ninkaan isagaa hadlaya oo xisbiga sheeganaya isagoo xisbi sheeganaya ayaan anigu codkiisa dayraya ma ahana anigu musharaxaas xisbi hebelaa keensaday magihii marka xisbiga ma aqaano Eh, dad badanaa xisbiya sheeganaya iyagoo nin iyo boorsidiisa anigu nin iyo boorsidiisa yaan u aqaanaa dadka hadda xisbiyada sheeganaya oo ilan ma aragno anagu shacabka xisbigaa taageera marka xagga murashaxiintana ka waran see qof kastoo idin yimaado id yidhaahda musharaxaan ahay mala macaamilaysaa mise waxaa ku xirtaana jira inuu qofkaani soo maro annaga nooma yimaado qofkaanu haddii alla kuu roon yahay magaalada ugu yimaadaa aeroboortka lagu soo dhaweeyaa iyadoo haddii alla kuu roon yahay dad badan caleemo qoyan ay ruxayaan haddana hotel weyn uu degaa oo lagu soo dhaweeyaa oo jidka dham ummadda inta ka xirtaan lagu ilaaliyaa oo ay ogtaa dowladdii ay u jeedaa kadib dadweynihii iyo saxaafaddii oo casuuntaa wuxuu u sheegtaa inuu musharax yahay oo uu doonayo xilkan xaggeed ka timid iyo maxaa soo doonta ma ay dhahaan saxaafadduna waxay sheegaan musharax inuu yimid magaaladana boor weyn ayuu jidadka ku dhegsadaa oo laamiga ayuu kaaga hor imaanayaa sawirkiisu saxaafaddu uma aysan dhijin boorka weyn marka intaasoo dhan anagu ma lihin saxaafadduna ma lahan laakiin saxaafaddu waxa dhacay ayay dadka u sheegtaa waa warcad weye ustaad yuusuf soo dhawow markay timaado een, xagga loolanka dadka siyaasadda hadda kuraasta u socda ama xildhibaano ha rabeen ama baarlamaan ha rabeen ama madaxweyne ha rabeen een, waxaa laga yaabaa laba siya qofka siyaasiga wuxuu ku mashquulaya sidii siyaasiga kale kasoo horjeeda dhaliishiisa uu keeni lahaa xirfadda saxaafadda iyo akhlaaqdeeda markay timaado een, dhexdhexaad aan aan ahay idaacada ma ama sidaan doona aan ahaadee sideen ku ogaan karaa inuusan qofkaani xuquuqda qof kale ku gudbin oo tusaale ahaan hadduu yidhaha qofkaani waa tuug hebel waa tuug waxbuu xaday ama waxbuu qaatay ama maaragtay waxyaabo kaleeto uu ku sheego in dhexdhexaadnimada iyo madax banaanidina jirto haddana aan laysku xadgudbin maxaa ka yaala adduunka markaad eegto xagga saxaafadda?
waxa waaye cadaala waxaa la og yahay doorasho kasta oo adduunka ka dhacda waa la isweeraraya wax kastaa la isdhahayaa laakiin ma gaarayso marnaba lamana ogolaado wax shaksiya oo in hoos loo dhaadhaco oo qofka maaragtay arrimo aada u foolxun lagu dhaleeceeyo ama lagu caayo waxaa laga hadlaa qofkan waa itaal daran yahay wax ma soo gudbin karo wuu ku fashilmay hadda ka hor shaqooyinku qabtay ama dembiyo galo waxaanu sameeyey ama waxbuu isdaba mariyo maxkamada ku cadaysay markaasna waxaa la yidhaha caddayn keen oo marka iskama dhihi kara hadalkaas oo weriyaha waxaa laga rabaa haddii qof murashaxa oo murashax kala weeraro in la yidhaha maxaa caddaynaad u haysa adig annagu ma hayno ama murashaxii kale hadduu joogo asaga uu isdifaaco hadda doorashada maraykankaa socota oo waa tusaalaha ugu wanaagsan waana doorashada adduunka loogu xiisaha badan yahay in la daawado labada madaxweyne qof labada qof oo u tartamay labada xisbi ayaa la doodsiinaya way isdhaleecaynaya waxay iskula harayaan lama arko laakiin haddana wax oo been ah ma isdhihi karaan weliyiyaa jooga qof kale kasoo horjeeda maxaa caddayn keenu leeyahy yuusuf xasan beerta ka weyn waa maxay ee, obama kuma dhalan maraykanka waxa waaye Trump oo wariyaalkay ka kusoconaya, oo timid campaign ku galay.
waxay ka timid wariyaalkay ka timid ayagaa ligareeyey oo dusiyey warkii maadaama la faafiyey wuxuu noqday war oo dicaayada waa tagtiiga xirfadaha la isku weeraray ka mid tahay marka wariyaalka qaarkood markay arrintii dusiyeen een, way u diyaar garoobeen xisbiga kalena inay ka jawaabaan way soo qaadeen waraaqii wixii waktigii ugu habboonaa ay ka jawaabeen qoladii sheegtay way ku fashilan kii oo doodaa wuxuu yidhi anigu waxaan ka keenay wariyaalka soo ma jeedi waa la isticmaalaa wariyaalka laakiin wariyaha waxaa la rabaa inuu xariif ahaado inuuna ahaan fadlan ku shubo oo ciddii ku shubata uuna u qaylin wariyaha mas-uul waay waxaa waaye eh, ammaanaa saaran waxaa waxaa ummadda dhan uu macallin u yahay malaayiin marka waxaad leedahay runta inuu u waxbaa tabiyo reeban oo wixii wax dee- badanaa reeban waxaa weeye waxa danta guuda waad ku dhaleeceyn kartaa qofka qofkan waa faashil horaa loo arkay maamulkiisa waxaas iyo waxaasuu ku fashilay haddii qofkan leeyahay waad deyn kartaa laakiin fursadaas siina qofkii la dhaleeceeyey maxaad uga jawaabay aada leedahay arrimaha qaar waxaa wariya oo leeyahay annaga uma hayna daliil maxaa daliilood haysaa adiga arrimahaas adaa sheegaysa na tus waa iska hadal uu noqona hadduu daliil keeni waayo marka soo ma jeeda waa ina isberi yeesha haddii kale hay-adda warbaahineeda waa la maxkamadayn karaa hadday qof been ka sheegto arrimaha hadda doorashadan soomaaliya marka shay dabiici ah waaye arrinta badda in la isku dhaleeceeyo waa shay caadiya leanna waa arrin soomaalida dhan ku midaysan tahay kuwa lagu dhaleecaynayo inay si ah, aqoon darri ah arrimahaas ay galeen.
ay u galeen oo siyaasiyiinta markaas hore ahaa xilligii eh, isfahamka la saxiixayay iyo kuwa hadda wada intaba kulli waa ka siman yihiin hadda oo waxay ka siman yihiin inayna ogolayn eh, intaas oo kale oo badda soomaaliya ama ama dhulka soomaaliya ah in ajnabi qaato soomaalidu arrin isku khilaafsan tahaba ma ahan marka laakiin haddana waa la isku adeegsanaa shaki kuma jirto laakiin kuwa lagu cambaarayna inay isdifaacaana laga rabaa kuwa kaloo cambaarayna inay iyaguna caddayn keenaana laga rabaa ma og tahay mid yihiin waxaa laga rabaa inuu arrintaas si oo hufan oo u hago oo aan dadka lagu xadgudbin waay. waa cadda dadka ustaad waa- waxaa reeban ka badbadiska bumbuuninta waxyaabaha qaar ee, koox u- dhinaca u janjeerka waay.
ee, dhinacii kale inaan fursad la siinin ee, waxyaabahaas oo dhanaa reeban arrimahan loolanka doorashada markuu jiro.
waa ta- aad ba aad baad umahadsan tahay abaguure iyo iyo macalin waa u imaanayaa cerdoon isla arrintaas si kooban maxaa markay timaado eh, xadka la isla gaaraya in la isdhaleeceeyo ama in la isdhaliilo oo wax la iska sheego Eh, tusaale ahaan adigu hadda somaliland baad kasoo shaqaysay khibradaada oo kale markaad ku dirtid dabcan eh, xagga doorashooyinka wax badan bay horumar badan bay ka sameeyeen ay ka gaareen En, eh, waxaad ma idiin jiray saxaafadda xaggaa ka jirtay wax idinka reebanaa iyo shuruuc lagu shaqayn jiray iyo mararka xaaladahan oo kale ay soo gaarto iyo meelo aadnan u ogolaan jirin siyaasiyiinta inay gaaraan
wallahi warbaahinta soomaaliyeed horta meel kasta ay joogto een, een, een, een, waxyaaba badan oo ee, toosinayay u baahan tahay xagga doorashada muxuu ahay somaliland runtii een, qaabka ay doorashadu u dhacdana runtii yani qaab lama jeerto weeye yani muxuu ahay horumar ayaa ka jira Een, isla markaana warbaahinta halkaa joogta siday ee, u dabooleysa lafteedu ma xuma oo waxa weeye iyaduna waxa weeye tallaabooyin doorashooyin badan bay usoo joogtay Een, doorashooyin badan bay usoo joogtay marka waxay baratay i- sida muxuu ahay loo daboolo Een, runtii waxyaabaha een, een, een, laysku sheegayo ee laysku dhaliilayo ee laysku tuurayo waxa weeye ee, ee, waxay ahayd inay xuduud yeeshaan oo waa macluumaadkan la marinayo warbaahinta ee weriyaha dhe- dhe- la dhex marinayo ama mu'asasada warbaahineed ama ha noqoto muqbaahiye radio ee, ee, wargeys Een, waxay ahayd inay inay- inay iyadu yeelato muxuu ahay waxyaaba badan oo ay ay reebayso Een, maaha yani waxa weeye ninkaasi waxaasuu yidhi oo kaasuu intaa ka yidhi waxaa la rabay inuu mar kastaba saa u sheegay yuusuf xasan in mar kastaba la yidhaahdo maxaad ku cadaynaysaa mushkiladayna haysata waa taas yani waxa weeye shaygii la- la- lagaga bixi lahaa waxaa la doonayaa inuu qof kastaaba la weydiiyo arrinkaa aad sheegaysid maxaad ku cadaynaysaa dhibaatadayna haysataa waxa weeye oo- oo oo ka jirta ama xisbiye ha noqoto ama ama murshid ha noqotee waxa weeye qofkiiba barnaamij cad isagu laftiisa ma soo bandhigay waxa weeye wuxuu- wuxuu wuxuu- wuxuu ka sheekeynayaa cuyuubaha ama ceebaha murashaxa kale ama xisbiga kale ayuu muxuha isku daboolaya qiiqaasu isku qarinaya isagoo laga yaaba inaan waxba hayn Eh, sidee lagaga bixi karaa warbaahinta waxa laga rabaa haddaba yani si arrinkaas u yaraado yani isceebeyntaas iyo wax jira iyo waxaan jirinba yani muxuu ahay yani si loo kala ogaado waxa la rabaa munaadaraat iska hor imaan in dadka lasoo fadhiisiyo murashaxiinta in la iska hor keeno oo fursado la siiyo warbaahintu ay siiso oo ay doodaan arrinka inaga maqan waa kaa nin kastaaba waxa weeye imika yani inta muqdisho joogay waxa weeye waxa lagu dhaha murashaxada halkan u xidhan murashaxada halkaas u xidhan keligiisa hadlaya ah keligiisuba hadlaya micna ma sanaynayso inuu halkaas u xidhnaato oo murashaxiba baa jooga intaasoo askari baa ilaalisa kaana intaasoo askari baa ilaalisa En- en- en- lacag badan baa ku baxda lacagtaa badan ee ku baxaysa waxaan doonayna bal in la ku bixiyaan warbaahinta laftooda u keenaan oo fursad siiyaan iskuna yimaadaan oo Ah, golaadaan golaha ay yimaadaan oo oo oo oo maxaad qalatay mid- dad badan waxay ka sheekeyn karaan wax dhaba oo ay qabteen warbaahintaa soo saari karta wax dhaba oo ay qabteen oo ay la dafirsan yahay waa warba- waa inay warbaahinta kale soo saari oo la qariyey baa jira marka wa waxaa laga yaabaa inuu wax badan sheego mid kale waxaa caddaanaysa cabdiraxmaan inaan waxba haynba oo oo embati gudaha ka yahay oo keliya maxaa qabiil wato reer wato oo aanu maxaa ummadda yani markuu hor istaago oo ula hadlo oo doodo oo la weydiiyo su-aalo yani in ay murashaxa ka dooranaya caadiga ah ay wax badan usoo baxaan haddaan usoo noqdo laakin mushkiladayna haysto kale waxa weeye aada waxaan u jeclaan lahaa in laga gudbo doorashooyinkan muxuu ahay barlamaaniga oo ay noqoto doorashadii mubaashirka ahayd ee toos tahay yani taasina waxa weye muwaadinka laftiisu waxaa laga yaaba muxuu ahay iminka maanta lafteeda waxaa la dooranaya dad aanu muwaadinku soo dooran baa la dooranaya dhibta haysatee kale ay inkastoo afar iyo toban kun oo qof ay ka qayb galayaan runtii way adag tahay in laga gudbo doorashadan oo soomaaliya hadda ninka wa- wa- wa- waa laga gudbi doonaa baan umalanaya insha allah bidna laakiin waxa weeye waa marxalad aynu rajaynayno in qofka murashaxa laftiisa laftiisa waxaynu jirto oo kale waxaynu culays taana laga yaaba murashaxiintii doorashadii madaxweynaha war doorashadii baarlamaanka dadka baarlamaanka ka daran waxa weeye imika waxa weeye intan ugu yimi halkan en- en- madaxweynayaasha unbaa laga ayaa laga hadlaya hadlaya intan ugu yimi murashaxiin ee ka yimi gobollo kale iyo ka yimi debadaha ka yimi oo shadadahoodii soo qaatay oo oo ay si war meesha me laska galaaba doorashada laska galaaba mid kasta wuxuu leeyahay murashax baan ahay yani muxuu ahay en- en- en- aniga arrimaha ay soo jiitay ka mid taha inuu qof kastaaba shadadiisii intuu hore usoo qaatay murashax baan ahay.
Waa mahadsaned.
Waxaan iga qabanaya, waxaan iga qabanaya warbaahintan.
waa maadanta macalimu arrintaas ku saabsan eh, ururkii suxuufiyadda madaxda kaca maadaama idinku hadda aad tihiin oo halkaas aad mas-uul ka tihiin weliyaashu m- maxay ku kala reebaan dhaliilaha iyo waxyaabaha musharaxiinta ay isku weerarayaan Eh, ma se jiraan wax yani musharax meel ay tahay inuu inuusan gaarin oo weliba uu dhigi karo war xaggaasi waa qof kale ka xidkiisa horta taas waxay waafaqaysaa guud ahaan tilmaamayaasha marka laga hadlaayo doorasho laakiin in la isdhaliilo oo qofkan qofka kale uu dhaliilo waa wax caadi ah, adduunyaduna way ka jirtaa qofkan eh, waxa laga hadlayana waa waxa danta caamka ah quseeya maaha wax shaksi iyo qoys gaaraho hoose quseeya laakiin maadaama qofkan figar uu yahay eh, public oo dadweynaha udhexeeya oo raba inuu wax noqdo in eh, warbaahinta lafteeda xaq bay u leedahay inay qodqodo oo ceebihiisa iyo qofka waxyaabaha uu ku liito iyo wax uu ku wanaagsan yahay intaba ee dibadda lasoo dhigo Eh, mararka qaarkood marka waxaa dhacaysaa eh, markaad eh, aad u jaalaan jireen siyaasiyiinta qaarkood inay ku arkaan inaad adiga shaksiyan aada weerar ku tahay Eh, mushkiladana haystana waa ka hadda cabdimaalig uu sheegayey eh, ma jirto eh, eh, meel gaaraho inta la isugu wada yimaado ee warbaahintu ay ee, fursad ku siiso sida ka dhacda adduunyada waxaana saamixayn tiradii aada u badan oo labaatameeyo ee, ee, shan iyo toban ee, soddon gaaraysa mararka qaarkoodaan suuradgalba ku ahayn inaad mid walba aad ee, intaas dood u qaybiso haddii ay jiri lahaayeen ee, dad gaarahoo markaa la og yahay inay yihiin kuwa ugu xooga badan in las- ee, la siiyo laakiin hadda ma garan kartid xataa waxaadan garan karin waxyaabaha dadku iska malaynayaan iyo waxa adigu aad malaynayso mararka qaarkood xaqiiqda waa ka duwan tahay ee, doorashooyinkan ma aha doorashooyin abti ee, dadweynuhu ay ay u leeyihiin fursad inay gaaraan oo codkooda ay dhiibtaan marka wa- arrintii waxay ku xiran tahay dadka lasoo xulayo ee baarlamaanku soo xulayo oo laleeyahay qof walba konton iyo kow inay soo xusho kadib baarlamaankii uu yimaado baarlamaanka shaksigaa baarlamaanka ah ay ku xirnaan doontaa go-aanka kama dambaysta laakiin shaksiga imaatinkiisa saxaafadu saamayn ku leedahay baarlamaanka laftiisa maadaama konton iyo kow qof ay ay ay soo dooranayso laftiisa soomaa ha laakiin horta inta badan hadda doorashadu waxay ka dhacaysaa doorashooyinkaas oo xulitaanka gobolladay ka dhacaysa waxay uga duwan tahay doorashadii labada kun labayo tobankii hadda gobollada laga soo dooranaya waa runtii marka la fiiriyo tara- tallaab horey loo qaaday doorashada maalin walba waxaad waxaad umalaynaysaa inaan horey usii Xogaa lagu daraya.
gaarin inkastoo aan aan aan heerkii la rabay aan gaarin laakiin waa tukubaynaa waxaan ku soconnaa habkii saxda ahayd intaan ay inaan qulan gaari karsiinin maxamed meesha ujeedaa waxay tahay waa dhaliisha waa la ogolyahay laakiin tusaale ahaan nin baa ii yimid eh, aan waraysto wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo murasha hebel waa nin tuuga oo waxaday ama waxbuu iibsaday ama maaragtay lacag buu qaatay aniguna wariyihii idaacadda ka shaqaynayaan ah mas-uuliyad ma iga saaran ma intaasaa igu filan inaan tegiyo Ma- mise waa in wax ka duwan ay may jiraan may waa ta hadda laga hadlaya waa in qofkaas horta marka hore waxa uu sheegayo isaga uu u keenaa daliilaad oo wax cadcad uu ku keeni karo iyadoo weli taas marka lasii sameeyo kadib oo asaga qofkaas uu weydiiyo s- inuu keeno eh, sabab rasmi ah iyo cudurdaarkii waxa uu ku sheegay intaan lasii dayn waxaa habboon in eh, la weydiiyo jawaab ciddii ay khusayso oo inta loo tago la yihahdo nin waxaana ah, ninkan uu kaa sheegay hadday suuragal tahay markaas eh, eh, labadoodii waa la sii dayn karaa sababtoo ah waa waa waa waa qofkii eh, xaq u lahaa isagana waxaa la siiyey jawaabtii uu xaqa u lahaa laakiin hadday tahay wax aan aasaas lahayn eh, aniga lafteeda haddii qof yidhahdo cirkaan soo duminaya hebel cirkuu soo duminaya ma dhihi karo waa waa suuragal maaha waa been cadow aan ujeedo marka been cadow aan ujeedo mas-uuliyada iga saaran inaan gaado sheekh waxaas suuragal maaha ee wax cadoo kale oo ka wanaagsan ila imow abwaan guura soo dhowow eh, idaacadda kulmiya tusaale ahaan idaacadaha magaalada muqdisho aadka loo dhageystay ka mid tahay ma dhacdaa warar inta la keeno ama waraysiya inta la keeno ama adinku doona ama iyagoo haydin yimaadeene qof qof dhaliilaya oo wax ka sheegaya aada u joojisaan sabab la xiriirtana waxaan caddayn lahayn Eh, way dhacdaa oo weliba mar keliya ma dhacdo marar badan ayay dhacdaa Eh, weliba hadda xataa idaacadda laftirkeeda ayaa waxaan ka samaynaa farriin la yidhaahdo ma rabno musharax eedeeya musharax kale Eh, waxaan rabnaa musharax u sheego ummadda wuxuu u qabanayo maalin kasta inuu eeda noo sheego haddii alla kuruwe musharaxiinta kale iyo dadka la tartamay ma rabno Eh, waxaan rabnaa musharaxaanu inuu u sheego ummadda waxaan iyo waxaanan idiin qabanay marka xataa fariibaan ka samaynaa oo haddii alla kuu roon yahay eh, waa ka hortagnaa mana aqbalno qof qof eedeynaya annagoon keenin qofkii isdifaacayay oo la eedeynayay inuu iska difaaco eedaas hase yeeshee dhibaatada taageer waxay tahay kaba sooqaad maanta haddii weliba waajibkiisa guto oo qofkaanu inta qof eedeeyo caddayn u keen uu yidhaahdo maxaad ku caddaynaysaa arrintaa oo welihii uu keeno qofkii la eedeynayo oo asna eedii uu ka jawaabo haddii xataa eedaanu been noqoto maxkamad ay ku kala baxaan iyo meelay isu dacwoodaan marka waddanka dhamaan wax badan naga halaysan yihiin horta saxaafadda keliya maahan waxaa le weliba waxay noqotay waxa keliya ee maanta lagu kala baxo iyo sharciga laysku kala reebo ama wax musharaxa uu kusoo baxayo inay tahay jeebkiisa tusaale xildhibaankii hadda lacag uu kusoo baxayo Eh, dadka madaxtinimada u tartamaya ahu aakhirka liiska u dambeeya shuruudaha lagu kala reebaya waxa waaye intaasoo lacag kiibaha keeno in la yidhaaho shuruud kale loo hayo male wax lagu kala reebi qofkaanu xilkan mau qalmaa iyo muxuu qaban karaa iyo midna ma marka duruuftaas ayaa dalkii ka jirta saxaafadduna duruuftaas ayay qayb ka Waay.
tahay waa marka dhaliil gaara inay leedahay iyadu maanta weli ma waa aaminsan badbadi aan kartaa.
dadweynaha dadweynaha balan isku dayo inaan inaan dhowr qofood fursad siiyo eh, balse iyagana iyaga ah dadka aad u adeegtaan oo saxaafaddu ay u adeegto wararka la siiyo iyo barnaamijyada bal sida ay u arkaan saxaafadda iyo hadday su-aal hayaan qof jooga magaalada eh, go- eh, doolow ee gobolka gado ayaa telefoonka ku jira halow salaamu calaykum وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الدولة عندي لو معنا حسن
macalin xasan soo dhowo walaal eh, ra'yi iyo su-aal maxaad haysaa
ثاني نقطة وعندي لها تحسين وعيال عبد الرحمن بقول السياسيين في الصالح على يحبونا
maxaa ula jeeda وعارفنا مشاهدين تقع الصوت وصلت آه في عبارة مشاهدين تقع الصورة المصرية aha marka waxaan ku weeraray ma lacagtooda baa usoo siiso ama qofka shacbiga taageeraya qofka musharaxa
waata waa su-aal cad eh, eh, musharaxan wuxuu ku helaa eh, lacagta intuu bixiyo miyuu fursad ku helaa mise way u siman yihiin Eh, waynala joogaan gobolka hiiraan qof kala jooga ayaan isagana fursad siinayaa Eh, asalaamu calaykum xaggee ka joogtaa gobolka walaal magaalada badweyna joogaa cabdiraxmaan yuusuf acdaad magacaagane waa fikri maxamed xaashi cabdikariim maxamed xaashi soo dhowo walaal ra'yi iyo su-aal doodan socota
masluwa salaamaya maantod mhm
waxaan leeyahay marka koowaad guddiga doorashada su-aal
guddiga hadda nalaba joogaane saxafiyiintii baa nala joogta takiinta maasha allah takiinta lagu su-aalo waxaan wadaa midna daamka muqdayso midna waxaan leeyahay waa mid ugu daamyadoo mar aafishda ahna saxaabiin waay
midda maxaa uga aadan doorashada inay si cadaalada u tiriyaan midda koowaad mhm
talabaad maxaa waaye su-aalaha dhalinyarada marka weydiiya saxaafiyiinta waxaa jira maamulada ka dhisan dalka soomaaliya haye
in la dhaho maamul hebel loogu magacaabo maamul hebel saaka dadna loogu magacaabo dowlad dowlad dowlad loogu yeero isma maamul loogu yeero saas cadaan ku yacnila saxaafiyiinta waaya taasi waa ka yara baxsan tahay mawduuca walaal waad baxsan tahay mar kale taad fursad u heli doontaa hal qof oo magaalada muqdisho jooga ayaan ku darayaa ee xaaf- ee degmada ee xaafadda madiine ayuu kasoo hadlay hallow salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaal
وعلى علي محمد عبد الله maxamed cabdullaahi aadan soo dhowow ra'yi su-aal
والله كنت أتمنى أن تشجع الرجاء أبي عثمان مقصد البرنامج كفيدة وحمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته calaykum salaam
fikirkan baa waxay tahay warbaahinta soomaaliyeed maanta waa warbaahinta horta kowta ardigiisa mara daawad aha ama runtii waana runtii warbaahinta badanaa dariisha ajabiya waaye kuwa maxalliga ah iyo kuwa dibadda ku socda intaba mhm
marka waxaa haboon mar weli doorasho oo oo ay timaado ama se aadan waa in la hadiyo ama see loo gudbay hortiina saxda fiiriyo marka hore baa dariisho badanna ay dadka u jeedaa idaacada mid socda
meeshaas aada uma aada uma fahmin maxaad ula jeedaa maxamed meeshaas adoo soo koobaya walaal waqtiguna waa naga dhamaaday
manaha barnaamijka musharaxiinta madaawiyaasha ha in meelaha oo la kala saaro sida la kala saaro musharaxa oo madaxweynuhu dadayo in qofka ugu shubo oon asi madaxweynaha dowladda qofkana afkiisa ka doonaya ha waa tahay maxamed waad mahadsantaha walaal aad baan kugu mahad celinaynaa waad ku mahadsantihiin waa ka cudur daaranaynaa waqtigu inuu nagu yaraa eh, maaragtay doodon ay nagu badneed abwaan guuraan rabaa intaanan gabagabada gelin eh, abwaan guura su-aashii ugu horreysay oo macalin xasan uuna soo weydiiyey wuxuu yidhi waxaan aragnaa oo aan dhegeysanaa oo daawanaa inaan murashaxiinta us- u sinnayn warbaahinta oo qaarna ay fursado badan helaan qaarna aanay fursado helin maxaa lagu kala hormariyaa buu leeyahay ma lacagtooda mise wax kalaa jira
waa mahadsanya macalin xasan waa dhici kartaa horta lacagteeda in lagu kala hormariyo oo kala soo qaad kii inta lacag la baxa xayiisi inaad u samayso idaacadda inuu kusoo laalaabto magaciisa waa macquul midna wax xayiisiina ma uusa samaynin hoteelgu inta qol ka soo xigtay uu yiri musharaxan ah marka markii la fiirsho dhinacaas ee warbaahintii kuma sinaanaya midda kale qaara orod ku jira oo haddii alla kuruya maalin kasta hadlaya oo saxaafadii wacaya oo shirar jaraa'id qabanaya oo kulamo kale bulshada la yeelanaya kaas iyo midka albaabka soo xirtay iyaguna saxaafadii saameyn kuma wada yeelanaya hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay oo saxaafadda laga rabaa waxa waaye inaysan labada qof u kala eexan laakiin saxaafadda inay ku kala bataan labadaas qof waa qasab waa ay dhacaysa waay gabagabadii baan u imaanaynaa waxaan idin siinayaa min hal daqiiqo ee waqtiga intaan haysano ustaadkan ku bilaabaya ustaad yuusuf xasan fariinta ugu dambaysa aad u diri lahayd bahda saxaafadda iyo mas-uuliyadda maanta saaran inta ay leegtahay aniga horta ugu horreyntii intaanan bahal saxaafadda u dirin waxaan rabaa inaan xuso doorashadan waa doorasho muhiima waa mid aan weli iyadoo kale soomaaliya soo marin waxaa la dooranayaa aqalkii sare oo konton iyo afar ah oo muranka taagan yahay waa wax cusub oo horey u dhicin waxaa la dooranayaa laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan waxaa dooranaya afar iyo toban kun iyo labaatan waxay ka dhacaysaa doorashadu deegaano kala gedisan waa markii ugu horreysay odayaalkii boqol soddon iyo shanta ahaa ayaa ergada eh, konton iyo kowda ah ee afar iyo tobanka kun ah markii oo konton iyo kow lagu dhifto laba boqol toddobaatan iyo shan Eh, dhowr deegaana lagu dooranaya odayaalkiaana soo xulaya boqol soddon iyo shanta ahaa Eh, marka inay saxaabiyiinta ogaadaan shacabkuna ogaadaan muranka odayaalka muranka ergada marka lagu dhawaaqo muranka ka dhalan doona marka lagu dhawaaqo aqalka sare inay isha ku hayaan oo si siman dadka ugu soo tabiyaan oo anshaxa waafaqsan Eh, waxaa kaloo loo baahan yahay wariyaalku in ay macluumaad saxa helaan oyna ra'yigooda iyo macluumaadka saxdaa kala saaraan waxaa kaloo looga baahan yahay wariyaalka inay de aqoon ballaaran u leeyihiin dadka iyo dalka iyo sida wax u socdaan iyo seejooyinka ama goobaha doorashada ay ka dhacayso inaan laga warwareegin xaqiiqada dhabta ah xagga ammaanka iyo sida waxay yihiin inay tabiyaan nolosha isbeddelka ka dhacay deegaanada inay tabiyaan hadda anigu waxaan tegay gobolladoo dhan garowe cadaado beledweyne kismaayo baydhabo afartii qofood la fariisatay saddex ka mida murashaxiin waay ama aqalka sarey rabaan ama aqalka hoose ama qaarkood madaxweynenimay rabaan waxyaabaha kaa yaabinaya ad arkaysaa waa wax ku cusub soomaaliya xiisay leedahay marka doorashadan soomaaliduna inay u diyaargaroobaan wariyaalkuna u diyaargaroobaan tajrubadana ka faa'iidaysaan somalilan ana doorashadii ugu dambeysay iyo tii ka horreysayba life aan kasoo teginaya waan joogay horumar weynaa laga gaaray xisbiyaa doortay wax dhalinyaradoo dhana isku soo baxay one man one vodaa ka dhacay arrin aan la gaarin waayo koonfurtan soomaaliya oo ay fog tahay oo labada kun iyo labaatanka arki doonaa xisbiyada iyo sida loo kala reebo iyo codadka sida shacabka ay u bixiyaan la iskugu soo baxo waxaa ka horeysa waxaasoo dhan diiwaan gelin tirakoob in la tirakoobo hadda waxaa waaye doorasho noocay tahay aan la aqoon oo huruweyto ah oo la isku dayayo inay ka roonaato kuwii magacaabistii odayaalku soo xulayeen xildhibaanada oo saddex dawladood lagu soo doortay ama carta laga soo bilaabo marka waa doorasho xiisale oo muhiim ah inay u diyaar garoobaan mas-uuliyaddana qaataan ayaa looga baahan yahay waa weliba.
mahadsantaha cabdimalik hal daqiiqo taladaada ugu dambaysa walaa tiradii ugu dambaysa maanta waxa weeye waxa weeye maanta waxay tahay waxa weeye jidkii lagu kala bari lahaa baa la taagan yahay waxa weeye in badan waxaynu maqalaa oo aan baraha bulshada iyo warbaahinta ka maqalaa yani markii la doorto doorashada kadib oo qofkii markuu shaqeeyo dhaliilo usoo baxo waa sidan waa sidan waa sidan waa sidan yani madaxweynahani ma wanaagsana murashaxani ma wanaagsana waa sidan sidan maanta ay haddaba yani fursad bay dadka haystaan warbaahintan mas-uuliyadda saarata maanta warbaahinta mas-uuliyadda yani warbaahinta haysata inay dadkii u kala shaandhayso oo ay usoo dadka fahansiiso murashaxa dhabtaa ee ku habboon ee ee ahaan kara hogaa hogaaminta muxuu ahaye dalka marka iyadaa u kala saari karta maanta dhinaca iska dhiga yani wax adduuna dhinaca iska dhiga maanta dadkii ha usoo saara ka ugu wanaagsan say usoo saari karaan xaqiiqada keliya ha sheegaa bas buunbuunintaa iska daaya oo waxa weeye mid baa badan iyo hebel baa hebel u quusgooyey iyo hebel baa loo soo baxay iyo mid baan loo soo bixin iyo mid maamus- maasuq ah arrinkaa ha ka daayaano laakiin xaqiiqada ha sheegan mid kasta murashax kastaaba ha sheegan sababta waxaa doonaya inay dadku caadiga ahay fahmaan keebaa habboon marka waxaa dhacaysa in la doorto oo xitaa kan kiisa barlamaankiisa matalaya uu fahmo isaga laftiisu ka ugu habboon ee uu dooranayo kuwa kale xitaa laftooda waa inay in badan ka sheekeeyaan raallihaada inay in badan muxahay ka hadlaan marka waxa weeye guud ahaanba waxaan kusoo gabagabeynaya maanta dee fursad baa la haystaa waxaynu ku jirnaa bishii tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka yani afarta sane ama shanta sane soo socota yaan laga qoomamayn kala dooran doono warbaahintaana culays ku saaranya waa mahadsantaha macalimu Eh, aad iyo aad aa umahadsan tahay Eh, hortii eh, gabagabadii waxaan dhihi lahaa waxa ugu weyn ee la samayn kara waxay tahay in dadka ay noqdaan eh, wariyaashu waa quusaaro inay noqdaan dad cadaalad fala Eh, ay qof walba waxa uu xaqa u leeyahay ee ay ay ay siiyaan Eh, waxaa sidoo kale aan eh, kula eh, dardaarmi lahaa guddiga doorashadu in ay fursad siiyaan iyo cidda eh, doorashada ku lug leh in wariyaashu ay helaan eh, in ay gaaraan meel walba oo ay xog ugu baahan yihiin Ee, hadda cabasho badanana soo gaaraysa qaarkood waxaa leeyahay habka ee, isdiiwaangelinta ee dadka fasaxa lagu siinayo ee, hab ee, aan horey u arag oo dadku qaarkiis ku cusub oo leeyahay online laga ee, ee, laga abalaagaraynaya oo oo dadku ay ee, ka co- ku codsanayaan inay doorashada soo tabiyaan marka dad badana waxay walwal ka qabaan inay xitaa ay heli waayaan fursad ay ee, kusoo ee, ee, kaga warramaan doorashadaas marka waxaan rabnaa inay ee, doorashada wariyaashu meel kastoo ay joogaan ee, xaalada amniga jira waxyaabo fara badanaa jira ee, sida lagu kala saarayo ee, wasaaradda warfaafinta iyo cid kastoo ammaan ay qusaysa iyagay qusaysaa ee, in howlaha laga shaqeeya laakiin wariyaashu waxaan doonaynaa in aan ee, faquuqid lagu samaynin iyo inaan la takoorin iyo inaan fursad loo siinin inay gaari waayaan in meelihii ay u baahnaayeen ay warka ka helaan inay heli waayaan waa mahadsantaha macalimu oo noo soo gabagabee abanguur waa soo gabagabeynaya waxaan kusoo gabagabeynaya horta ruuxii aan la dooray dadku dooranaya ilaahay ha noo dooro mid khayr badan oo dalka iyo dadka u anfaca ilaahay ayaa naga yaqaan isagaa dadka abuurtay isagaa kiina anfacana yaqaan doorashadu waa dadbanka ayaa la yidhi
haddii alla furoo yahay dad banaanu waa qallooc waa doorashada qalloocan oo kale w marka saxaafadduna sidaas oo kale ay u dadban tahay iyada marka in wax la toosiyo in lagu dadaalo ayaan kula talinayaa saxaafadda soomaaliyeed haddii alla furoo yahay shaqaalihii ummadda inay yihiin ay gartaan ummaddana ay wanaag usoo tabiyaan wax wanaagsanna allah noo keeno amiin daawad yaal dhegeystaan barnaamijka kulanka toddobaadka intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaan u mahad celinayaa martida igala qayb gashay barnaamijka oo kale ah ustaad yuusuf xasan cabdimaalig coldoon maxamed ibraahim macalimu iyo abwaan cismaan cabdullaahi guure waxaan kaloo mahad celinayaa dadweynihii soo galay qadadka telefoonka inagoo ka cudur daaranayna kuwa iyagoo teleefanada ku jira waktigu uu ka dhamaaday farsamo yaqaanada idaacadda iyo telefishinka qaranka ayaan iyana u mahad celinayaa toddobaadkan dambe intaanu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonno nabadgelyo